dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyow ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaa saanacada oo jooga gaalkaayo aada iyo aad baan kaga mahad celinayaa radio ergo barnaamijyadan aa soo bandhigteen waxaan insha allahu dulaahi qadaro weydiinahayaa dhakhtarka dadku reebaadiyaha coronavirus marka uu ku dhaco ama ay dareemaan wax caawina baadiya ma ka heli karaan sidii geedo la isticmaalo oo kale dad waxaa jira geedka hindiga la yaro isticmaala ama geedo kale iska ruurugo oo xareer ah mara geedahaas wax ma ka tari karaan mase jiraan geedo kale oo caawin kara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu maxadsaneed xuseen oo naga soo wacay magaalada gaalkacyo haddaan isku day inaan ka jawaabo xuseen su-aashiisa xuseenoo waxaa tiri dadka ku nool baadiya haddii uu ku dhaco cudurka covid nneteen-ka ma isticmaali karaan geed hindiga xuseenow ogaalkeeni cudurkan covid nneteen-ka daawo ma leh iyo talaal intuba balse waxaa jira oo wax yar kaalma aad ku heli karto oo qanadan uu kaa jabiyo adigoo isticmaalaya daawada la yihahdo balestimool way jiraan waxyaabo kale oo daawo dhaqameed ah oo loo isticmaalo sida sanjabiilka xabadi sawdada iyo kuwo kale oo badan haddii aada isticmaasho waad ku roolaan kartaa daawadaas oo dhaqameedka aan soo sheegay laakiin waxaad ogaanaysaa inuu cudurkan covid nneteen-ka uusan lahayn daawo iyo talaal intuba waxaa ugu wanaagsan oo qofka loo bahay inuu isticmaalo ama uu shaqeeyo inuu ku dadaalo nadaafisa guud iyo midda gaar ahaaneed sida gacmo dhaqidii iyo wejxirkii iyo inuu ku fogaado meelaha dadka ay isugu yimaadaan sida fadhi ku dirirka shaneemooyinka carooshada iyo wixii la halmaala salaamu calaykum raadiyo wargo waa idin salaami waa farxiye maxamedow joogta magaalada beledweyne gaar ahaan xeel jaalle waxaan weydiinayaa corona virus masalxanta gacanta iyo faafincanida ayaa lagu kala qaadaa mise wax kaleeto assalaamu calaykum raadiyo wargo mahadsanid farxiya maxamuud oo naga soo wacday magaalada beledweyne gaar ahaan ceel jaalle haddaan isku day inaan ka jawaabo farxiyo su-aasheedii cudurkan waxaa lagu kala qaadi karaa iyadoo qofka qaba cudurkan covid nneteen-ka uu xiriir toosa la sameeyo qof aan cudurka qabin uguna gudbiyo hab ah in ay gaaraan dhibaha afkiisa ka soo baxayo sida inuu ku qufaco ama ku hindhiso sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o xog sheegaysa ayaa ku caddaysay dadka inta badan uu saameeyo cudurkan covid nneteen-ka inay isugu gudbiyaan dhibca ahaan iyadoo qofka aada ugu dhow yahay qofka qalan cudurkan qabin oo ku hindhiso ama ku qofaco iyo in la isla salaamo ama lala wadaago waxyaabaha caadiga ah ama waxyaabaha daruuriga ah dadka ay isticmaalaan sidoo qalinka mobailka samacadaha leh ee dhigta la gashto in la taabto meelaha wasaqa badan leh oo jermiska ku noolaan karo muddo dheer sida miisaska albaabada tubooyinka biyaha iyo waxyaabo kale oo lala wadaago weelasha cuntada lagu cuno kuwa cuntada lagu kariyo iyo dhammaan waxyaabaha daruuriga ah ee la isticmaalo waxaa wanaagsan in ay ahaadaan kuwa jeermistiran oo ka fog ama ka fogaan kara fayruska intaas ayaa la dhihi karaa waxa u sahlan ee udurkan uu ku faafi karo covid nneteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan waan ii wada salaamay shaqaalaha raadiyo ergo waxa ayaan dakhtarka raadiyo ergan weydini lahay cudurka covid nineteen mase cudurka corona virus sidee qofka looga qaadi karaa sidee qofka looga qaadi karaa cudurkaasi qofka kale ugu dhici karaa marka cudurka corona virus ayaan weydini lahay magaceedaana ka tagay magaceeda waa cabdalle cali nuur cabdalle
mahadsanid cabdal cali nuur oo noo soo sheegin meeshuu naga soo wacay haddaan isku dayo inaan ka jawaabo cabdalla su-aashiisa cudurkan wuxuu qofka ku qaadi karaa in uu qofka aada ugu dhow yahay dadka qaba cudurkan ama lagu arkay calaamadaha cudurka inay deegaankaas ay ka jirto nadaafad xumo in aan la raacin talooyinka caafimaad ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo unisef sida gacmo dhaqidii waji xirkii iyo in laga fogaado meelaa dadka ay isku yimaadaan sida shineemooyinka fadhi kudiridkii aroosyada iyo wixii la mid ah in ay weli socoto salaantii iyo laabgelintii iyo booqashooyinkii inta cudurkan covid nteenka uu jiro qofka cudurkan qaba waxaa lagu garan karaa badanaaba qofa qandho daran neefta qofka ku dhigta haddii aada aragto qof qofacaya ama hindhisaayo oo weliba si joogta ah uu hindhisaayo ama qofacayo waa in lagu wargeliyaa maamulka deegaankaas ka jira iyo ama hay-adaha meeshaas ka howlgala ee caafimaad si qofkaas meel gaar ah loo dejiyo dadkana loogu dhex saaro
alow assalaamu calaykum waa ina salaamay erio erge waxaan joogaa meesha la yidhaahdo ee barkadle ee qaaradda soomaaliya ee jubbaland oo dhinaca afdhoobli iyo afmadow looga dhex dole waa ina salaamay waxaan i weydiinayaa oon rabaa balm na fakarkayda ka dhiibto hergebka iyo corona viruska sabeeba lagu kala garanayaa hergebka waxaan aragnay dad uu ku dhacay oo meelaha sambabada iyo waxanidhowna wax uu fadhiistay oo neeftiisa kor ay ubaxeyso waxaan rabaa markaan aan su-aalo aan i weydiiyo ranisha qabiirka markuu daktarka uu weydiin su-aalaha la weydiinayo ayaan rabaa in ana aan ka qayb galo marka waana ina salaamay rerio ergo waxaan rabaa inaan idaacadaha ka dhegeysto marka waxaan rabaa waana ina salaamay dhammaan rerio ergo shaqaalaha waana mahadsantihiin assalaamu calaykum
mahadsanid qof aan inoo soo sheegin magaciisa oo naga soo wacay barqad leh haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa hargabka iyo coronaviruska waa laba cudur oo ku dhaca habdhiska hawmareynka waxay ku kala duwan yihiin hargebka wuxuu qaadin karaa hilhuuriskiisa saddex maalmood halka coronavirus uu ka qaato shan ilaa lix casho iyo wax ka badan sidoo kale qofka coronaviruska qaba neefta ayaa ku dhigta inta badan si toosa uma neefsan karo qandho badan daal muruq xanuun madax xanuun iyo hindhiso isku mid ayay ka yihiin calaamad ahaan waayo qofka hargebka qaba iyo qofka coronaviruska qaba intuba waxaa lagu arki karaa calaamadahaas aan kor ku soo sheegnay oo aan ahayn qof coronaviruska qaba oo neefta ku dhigta qofka hargebsan wuu qofacaa balse uma darna sida qofka qaba coronaviruska intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano allah
dhaqanka mahamayda ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin